agaasimo sakariye faarax axmed oo ka mid ah wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay inkay wasaarad ahaan ay wadaan qorshe qaab casriya lagu dhisayo garoomada diyaaradaha si dalka ay u yimaadaan shirkadaha adeegsada diyaaradaha casriga ah garoomada dhowaan qaabka casriga ah ay wasaaraddu dhisayso waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug iyo garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka beledweyne kismaayo iyo baydhabo saddex mashruuc waaweyn ayaan halkan ku soo bandhigaynaa mashruuca koowaad waa waxaa loo yaqaano inaan enhancement ku samaynayno maamulka iyo qalabka lagu maamulayo hawada soomaaliyeed annagoo rabna inaan kor u qaadno badka coveragekuu gaarsiin yahay maamulka hawada soomaaliyeed inaan keenno qalab casriya oo qaybta navigationka ama maaxiista naga saacidaya iyo sidoo kale inaan surveillansiga ama raadaara casriya aan rakibno ayaan ku soo bandhignay adiga mashruucaasi wuxuu koosti garanaya ilaa afartan milyan dad badan oo interest garanayaan maanta noo yimid oo mataqaanaa communitigoodana bixiyey diyaarna waa inay soo gudbiyaan insha allah barbosaladooda mashruuca labaad aan soo bandhigayno meeshaan maanta keena waxaa laba ka ah inaan dib u casriyeyn ku samayno aeroboorradii hore shaqaynaya Soomaaliyeed afar aeroboort baa target hadda noo ah shanta sano soo socota waa laba ka mid ah already tarmac waa rawigoodu laakiin waxaan aaminsanahay inay u baahan expansion in lagu sameeyo la ballaariyo waa aeroboortka Kismaayo iyo aeroboortka Baydhabo sidoo kale laba aeroboort baan rabnaa hadda inaan from scratch ka bilowno aeroboortka Dhuusamareeb iyo aeroboortka maxaan ku dhahaa ii sheeg aeroboortka Beledweyne ayaan rabnaa iyadana from scratch ka bilowno international level aan gaarsiino sidoo kale waxaa isna mataqaanaa hotcag ah oo aan maanta meesha ku soo bandhignay dad badan ay danaynayaan international iskugu jira foreign iyo kuwa Soomaaliya labadaba in aeroboortka cusbaayo Muqdisho in Muqdisho aeroport aan asagana aan aan aan aan mataqaanaa mashruuciisa soo bandhignay waxaan qiyaasaynaa aeroboortka cusub xamar inay ku kici doonto ilaa rafli 800 milyan ilaa hal bilyan inay ku kici doonto kaasoo aan danaynayno inaan uga faa'iidaysano suuqyada hadda aan ku birnay caalamka sida East Africa Community sidoo kale aan rajaynayno in diyaarado badan international ay dalka kusoo dhiiradaan ay yimaadaan sidoo kale diyaarado badan oo overflight samaynayo cusub inay dalka yimaadaan taasoo keeni doonta overall in revenue guud ee dalka Soomaaliya oo qaybta aerospace-ka laga soo xareeyo kuwa degaya hadday tahay kuwa kacaya hadday tahay iyo kuwa overflight samaynayaba wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa xukuumadda federaalk ee soomaaliya kaga wakiila arrimaha la xiriira duulimaadka iyadoona ay hoos tagaan dibidhiska garoomada